aad buu mahadsan yahay qoyste halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska washington waxaa caawa inoola diyaar ah wariyeenna sahre cilla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo habeenkan caawa ah oo ay kala wareegayaan laba sannadood waa habeenkii ugu dambeeyey sannadka labada kun iyo lix iyo toban sidoo kalena saqda dhexe ee caawa waxaa bilaabanaya sannadka labada kun iyo toddobiyo toban soomaalidu markaasi oo kale waxay tidhaa ilaahow sannadka dhammaanaya haraatidiisa nagadu ka soo socdana hirdidiisa allowna hareer mare aamiin barnaamijku caawa sidii hore wuu ka xiise badan yahay oo waxaa igala qaybgelaya asxaab badan oo ka mida shaqaalaha v o a intii wakhtigu inoo saamaxo sheekooyinka aad barnaamijka caweyska washington ku maqli doontaan caawana waxaa ka mida cashay bal maxaa kuugu yaabadnaa waxaa igu yaabadnaa sahroy macalimad intay kasoo daahaday kalaaska iyadoo neeftuuraysa oo hirahiraysa iga raalle ahaada maxaa igu dhacay eygeyga istrow kusoo boodaa dhakhtar la joogay waa yaabana waxaa le macalimad maxay sheegaysaa waxaas lahaa ilmo yaraa ka xanuun waxbay ka hadli doontaa sheekooyin badan oo arrimahaasi ku saabsan ayaad caawa ka hirqan doontaan balse aynu ku hormarno afafka kale amaba laamaha kale ee v o eda idaacaddan v o e xarunteeda guud ee washington waxaa ka howlgala boqolaal qof oo shaqaale iyo mas-uuliyiin isugu jira oo qaybaha kala duwan ka howlgala dadkaasi waxay ka kala yimaadeen dunida daafaheeda mana filayo inuu jiro waddan adduunyada ku yaala oo aan dadkiisa laga helaynin daartan cohen bildin ee xarunta v o eda inkasta oo luuqadda koowaadee laysku fahmo amaba shaqada salka u ihi ay tahay luuqadda ingiriisiga haddana dadkaasi qof kastaa wuxuu ku hadlaa luuqadda waddankii uu dhashay qaar badan oo ka mida laamahaasi kala duwan ayaa caawa diyaar u inay nagala qayb galaan barnaamijka caweyska iyagoo odhan doona sannad wacan caweyska washington afka ay dadka ugu badan ee dunidu ku hadlaan waa ka shiinaha oo la sheegay inay ku hadlaan ku dhowaad hal bilyan iyo badh qof oo dunida ku nool waa tan yuhali oo ka tirsan laanta afka shiinaha ee v o a naadiya daaha waxay ka tirsan tahay v o a waxaanay ka soo jeedaa dalka suudaan أهلي في أفريقيا كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم عاما سعيدا أنا نادية طه من السودان من برنامج أويسكا بواشنطن master george isaguna wuxuu ka tirsan yahay qaybta afka faransiiska ee afrika la hadasha georges léonard Sagno du service francophone de la voix de l'Amérique je souhaite à tous les auditeurs et à toutes les auditrices bonne heureuse année 2017 plein de santé bonheur et beaucoup d'argent awishka washington jamie faria waa farsamo yaqaan ka tirsan laanta af soomaaliga ee v o a balse u dhashay dalka boortuqiiska Ora, boa tarde. Eu sou Jaime Silva Faria. Eu queria desejar a todos próspero ano novo de 2017. Muita saúde. A Washington.
yoni haas waa wariye ka tirsan qaybta afka kuuriyaanka ee v o e da 네, 안녕하세요. 저는 한국어 서비스의 박형주입니다. 새해 복 많이 받으세요.
aan soo dhoweeyo gibbis dube oo ka tirsan qaybta zimbabwiga ee v o e wuxuu ku hadlayaa luuqadda zulu oo ka mida afafka ugu badan ee lagaga hadla south africa libe lomnyaka omutsha omuhle njalo olenjabulo silifisela inhlanhla ngogibbs dube osewashington afka oromada waxaa la sheegaa in ugu yaraan soddon milyan oo qof ay ku hadlaan oo intooda badan ee ay ku nooshay dalka etoobiya aan u baaqo naamo dade oo ka tirsan qaybta oromada ee v o e baga waggaa haaraa geessan hawaskaa washington inta aynaan afafka dalka etoobiya lagaga hadla ka bixin waa tan birhaana xaylo oo ka tirsan qaybta af afmaxaariga መልካም አዲስ ዓመት አዊስካ ዋሽንግተን dalka eritrea iyagana yaynaan ka boodine salem salamon fakado waxay ka tirsan tahay v o e african division waxaanay ka soo jeedaa dalka eritrea ሰላም ኣነ ሳሌም ሰለሞን ካብ ድምፂ ኣሜሪካ እየ ርሑስ ሓድሽ ዓመት waa hagaag haatana aan soo dhoweeyo etian oo ah madaxa laanta ay ku bahoobeen afafka la hadla afrikada dhexe waxaanu u dhashay dalka ruwanda etienne karekezi umwaka mushya muhire awiska washington sandey shomari isaguna waa wariyayaasha ugu firfircoon qaybta afka sawaaxiliga soo dhowow master sandey heri ya mwaka mpya na jina langu ni sunday shomari waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aynu ku hakinno toban luuqadood baynu maqalnay sannad wacan oo wanaagsan caweyska washington iyagoo ina leh kama wada gaari karno ugu yaraan saddex iyo afartanka luuqadood ee v o edu ay ku hadasho aad baanay u mahadsan yihiin haatana aan u imaado saaxiibadayda xarunta washington ee laanta af soomaaliga ee v o eda oo caawa qaar badan oo ka midihii ay istuudiyowga igu weheliyaan waxaan si gaara ugu mahad celinayaa cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga oo aanu caawa nasiib u yeelanay mar kale inuu nagala qayb galo barnaamijka cawiiska washington cabdiraxmaan ugu horeyn kusoo dhowow barnaamijka cawiiska washington sanad wanaagsan baanu ku leenahay zaara aad baad mahadsan tahay marka hore aan salaan guud aniga oo ku hadlaya magaca dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee kuwa jooga washington iyo kuwa jooga geyiga aanu warbaahinta oo dhan ay noo joogaan aan u warano kuwa jooga anoo magacooda ku hadlaya dadkana dhegaysta ee soomaalida meel walba joogaan marka hore waxaan leeyahay sanad wanaagsan ilaahay sanadkan cusub ha nooga dhigo mid barwaaqaya sama ummaddu ay ku gaarto ummadda soomaaliyeedna muddo badan bay soo dhibaataysneed dowladdaas iminka doorashadeeda lagu jirayo howlaheeduna ilaahay uu meel fiican u mariyo barnaamijka caweyska inkastoo anu aanan marnaba aan sida adiga iyo caasho oo kale aanan soo wadin haddana marar badan baan marti ku ahaa oo layga wareystaa marba wixii markaa iga yaabsha inta badanna maskaxda barnaamijka ka dambaysato waxyaaba badan baa lagaala tashadaa waxyaaba talooyina waa soo tutuuraa laakiin qofka barnaamijka wada ayaa iskale oo markan waa guushiisa iyo kreditkiisa aan siinaya mahadsanid cabdiraxmaanow waan hubaa sheekooyin badan oo qosol iyo maad badan inaad noo hayso balse caawa waxaan isleeyahay iska marinine waxaan u dhiganayaa caweyska bixi doona sanad guurada tobanaad ee v o eda qaybta af soomaaliga oo inagu soo food leh in aan sheekooyinkaagaasi u dhigto waxaanse u gudbayaa caashicuud iyo colaad aan ku hormaro maxamed colaad xasan oo ah suxuufi muddo dheer ku soo dhex jiray warbaahinta soomaalida iyo tacaalamiga aba colaad wuxuu muddo dheer ka howlgelayay magaalada muqdisho oo ay ka dhacayeen dagaalo badan iyo qaraxyo marar badan galaafta nolosha dadka wuxuu sidoo kale u soo taagnaa sheekooyin badan oo la yaab leh oo warbaahinta la xidhiidha qaarkood ay kaa qoslinayaan marka laga sheekaynayo weriye naxdin darteed warkii uu tabinayay mararka qaar si kale ula qalloocdo colaadow ku soo dhowow barnaamijka bal sheekooyinkaasi kuwa aad caawana la wadaagi karto anigii dhegaystayaasha saaroy warbaahintii waa tii badatay raadayaal furmeen oo telefishino furmeen waddankiina burbur buu ku jiraa sidaa warbaahinta u badatay ayaa wariyaashiina u bateen saxaafadii iyo wariyaashii training tababare iyo ma helaan wixii ay u baahnaayeen si ay shaqadooda u gutaan marka waxyaabaha igu qosolka badnaa waxaa ka mid ahaa idaacad baa hawada soo gashay idaacaddii waa tan halka billboardka waxaan u naqaano ama qodobada warka marka la akhrinayo ama warbixinada aad soo wadaay qodobada ugu doorka roon warbixinaha aad soo wado ayuu akrinaya weriye mid ka mid a idaacadaha muqdisho wuxuu leeyahay markaa taliyaha ciidamada gobolka baay oo qarax lala eegtay ma dhintay mise waa nool yahay isagaa nooga warrami doona waxaa isweydiiyey hadda qofka waduu dhintay muxuu ka warramayaaba waxyaabaha layaab kale ka mid ahayd waxaa kaloo la mid ahaa allah u naxariistay madaxweynihii soomaaliya ee cabdullaahi yuusuf ayaa markuu geeriyoodaa meydkiisa dalka dib loogu celinayay wariyaa soo qaatay qodobada oo kale ku qaadanaya wuxuu leeyahy meydka cabdulaahi yuusuf oo markii ugu horreysay muqdisho la keenay marka waxaa la isweydiinayaa meydka cabdulaahi dhowr jeer miyaa muqdisho la geeyey uma fiirsanayaan markay qorayaan laga yaabo inaan qof ka fiirisaa jirin wixii buu iska akrinaya warihii waxaa kale oo aad igu qosol badnayd gaar ahaan magaalada muqdisho ka dhacday sheekadan waxaa ka jirtay wariyaasha idaacadaha u shaqeeya dadka milkilayaasha idaacadaha waxay ku yidhaahdaan saaki haddaad baxdo waa inaad war keentaa idaacaddii war bay u baahan tahay marka ma fiirinayaan tayadii warkii iyo wariyahan ma heli karaa iyo warkii magaalada ma ka jiraa wariyii marka wuxuu isku dayayaa inuu war soo helo marka waxa mararka qaar waxaa dhacaysa in warkii la waayo oo dhowr weriye meel isugu tagaan iyagoo warraadisa oo hal idaacad ka wada socda marka waxaa dhacday nin meel baa shil ka dhacay nin baa yaalay oo maaragtay xabad ku dhacday oo meyda marka wariyaasha mid ka mid a ayaa meeshii tegey mid kalea ka daba tegey marka waxaa la joogaa waqtigii idaacadaha ay hawada soo geli jireen markaa buu teleefon la baxay wuxuu yidhi life baan u gelayaa hal idaacadna hal idaacad bayna ka socdaan labada wariyaba hal idaacad bay ka socdaan markaabaa waxaa isqabsaday labadii wariye waxay isku haystaan qofka markuu dhimanayay ilaa uu ka dhaawacmaya anigaa joogaba wariyaasha mid ka mida ku doodaya oo warkan anigaa sheegaya midka kalena wuxuu ku doodaya anigu waan imid anaa la iisoo diray marka wariyihii yimid baa telefoonkii qaatay deeta kii kale yidhi war ka joog anuu ii dhintay ninkan uu ii dhintay dhaawac ilaa dhaawiciisaan sugayay warkaas waxyaabaha kale layaab layaab kale waxaa ka mid ahaa adaaba war kugu dhan yahay idaacad aan ka shaqaynayay wariye ka shaqaynayay ayaa waxaa meel agtiisaa wax ka dhacay dagaal marka dagaalkiibuu ka soo warramayay degmada kaaran buu ka dhacay marka magaalada muqdisho marka dagaalkii markuu dhaca baa la weydiiyey dagaal maxaa dhacaya dagaal baa dhacaya xabad baa socota wixbuu ka warramay wax khasaaraa ma jiraan baa la weydiiyey wuxuu yidhi siday wax u dhacayaan wax la-aan maaha waxaase ka sii yaab badan maxamedow ad intaadan dhagtaa ka tegin ninkaas marka waxaa ka muuqata in meesha aanu tegin oo aqalkiisa ku jiro ha laakiin wuxuu is leeyahay balaha muqdishow joogi jiray hubku buu qabiir ku yahay sida wax u dhacayaan iyo meesha lagu diranayo dadweynaheeda buu fiiriyey colaadow sheekadaadaasi sheeka iyo xasuusisay sidoo kale wariyaasha ama dhallinyarada warbaahinta ka shaqaysa ee muqdisho iyadana aan maqlay oo la iiga sheekeeyey oo waxaa la yidhi qof wariye a lasoo weydiiyo waxaa layidhi khasaaruhu waan tee baa layidhi dhimashiya dhaawac ma jiraa marka wariyihii baa yidhi waxaana loo xaqiijiyey in laba qof dhaawacmeen hal qofna uu saacadaha soo socda dhiman doono
sheekada cidda kaaga sheekaysa dabcan aniga ahayd sahray waa arrintaa waxay ka dhacday magaalada baydhabo mid ka mid a mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ciidan uu watay baa ciidamo kale ay rasaaseeyeen marka rasaasayntii waxaa ku dhintay gabar baa ku dhaawacantay markaa markaan soo baxnay oon meeshii nimid ayaa waxaan ugu nimid wariye ka mida wariyaasha oo nala socda markaa ayaa idaacaddiisii waktigii waxaa la joogay labada duhurnimo oo idaacadaha wararka soomaaliya ay baxaan inta badan marka waxay rabtaa inay life u gasho idaacaddiibay teleefon bay la booday waxay tiri warkii bay gashay waxay tiri halkan saasbawaxay tabisay wixii meesha ka dhacay ninbaa qof baa halkan yaala laga yaabo inuu saacadaha soo socdo dhinto marka sheekadii dhammaysa waxaan ku liri qofkan inuu dhimanaya in kale maxaad ka ogaatay waxay tiri sida xabaddu halka kaga taalo madaxa iyo dhulka halkay kaga taalo ayaan qiyaasay inay dhimanayso marka wagaag colaada waad bad mahadsan tahay iisug waa kuu soo noqon doonaa caashacuud oo haatan iyadu barnaamijka muddo soo waday gacantii midig ee barnaamijka ahayd oo kala wareega sanadka iyaduna barnaamijka kasii wareegaysa oo adig kugu soo wareejisa oo adig kugu soo wareejisa aad baad u mahadsan tahay saaro waxaan isleeyahay kolley waxbaad weydiin doontaa laakiin mar haddii halka colaad fadhiyo horena waa usii afeeftay mar hadal colaad iiga horreeyey meela wax kaga dara male waa ku dhowaadaa mahadsan cashaay muddo toban sannadood laanta af soomaaliga ee v o eda ka shaqeeyay tobanaa la gaaray saaro aad iyo aad cabdiraxmaan murnaa tobankii waxay go-aysaa bisha dambe bishii february labaiyo tobankeedii
dabcan way noo soo socotaa sanad guuradaasi oo inaga iyo dhegeystayaashaba waxaan laaki rajeynaya inagoo caafimaad iyo nabad qabna inaynu u dabaal degno toban guurada guurada v o e da hase ahaatee maanta maadaamaynu sanad cusub gelayno oo uu caawa sanadkii cusbaa inoo bilan doono ilaahay hayna gaadhsiiye e cashaay bal maxaa kuugu yaab badnaa ama kuugu cajiibsanaa ama kuugu qosol badnaa ee aad caawana la wadaagi lahayd waxaa igu yaab badnaa saxroy macalimad intay kasoo daahaday kalaaskii ardayda u dhigaysa iyadoo neeftuuraysa oo hirahiraysa iga raalli ahaada waxaa igu dhacay eygeyga istrow kusoo boodaan dhakhtar la joogay ardaydii ardaydii anigoo yaabana waxaa le macalimad maxay sheegaysaa waxaas lahaa ilmo yaraa ka xanuunsan waxbay ka hadli doontaa eygeyga istrow kusoo booday aan dhakhtar kula jiray Hay.
marka iga raalli ahaada waan soo daahay kalaas wax badan ma joogi karno Een, waa inoo mar kale een, assignmentigaasna qaata markaas waxaa laisku dhiibay een, shaqo guri ama homework waxa la yidhaahdo Hay, Taasaa markaa igu yaab.
kalaaska ma dhiganaysa cashaay kalaaskaas waan ku jiray maclimadda waa dadkii ay kusoo dahdeen lahayn maclimadda soo dahdeen ba iska kala tagnaa marka sharci waxaa jira ilaa shan iyo toban daqiiqa macalinka xilligii galaaska loogu talagalo hadduu kasoo daaho in ardayda iska kala tegi karaan Mhm.
marka meeshaan sheekaa nala tagtay shan iyo toban daqiiqa ka badan aan joogno saac baan sii joognay markaa idinkoo kabihii iyo xamaantii urursaday annagoo sii xirxiran baa waxaa soo gashay maclimad oo xeeqsan aada u xeeqsan Hay.
oo weliba xataa uu ka muuqato inay murugaysan tahay Hay.
oo isleeda malaha eygeyga nool ma u tegi doontaa waxay tiri eygeyga istroog ka soo booday Waa hagaag. Marka- sheekana aada ula yaabayay ma tiraadeen markaa cashaay ma gacan baa qalashay eyga mise lug baa qalashay
waxay tiri wuu jahawareersan yahay xataa ima fiirin karo ima garanaayo qofkaan ahay ma yaqaano maantao dhan wuu qaylinayaa aad moodo cunug cunug curud oo madiya in looga soo boodo
waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan ku hakinayaa shaqaalaha v o eda qeybta soomaaliga ee washington wakhtigoo inagu yar aawadeed balse dhegaystayaal waxaan idinku bushaaraynayaa in barnaamijka caweyska washington laga bilaabo caawa aanu ku soo kordhinayno qayb ay dadweynuhu si toos ah uga qayb qaadanayaan dhegaystayaashu waxay tijaabin karaan codkooda heesaha soomaalida oo intooda hibada ilaahay u siiyey cod toolmoon ay kaga qayb qaadan doonaan codkooda oo bilaa myuusiga heesta ay dalbanayaan annaguna luuqdooda kadib aanu u sii dayn doonno heesta oo ay qaadayaan fannaankii amaba fannaanadii iska lahayd dhegaystayaashu waxay ku soo duubi karaan telefoonnadooda gacanta waxaanay codkaasi ku soo diri karaan iimeilkan somali at v o a news com iyagoo dushana kaga soo qoraya caweyska intii ay u suurtogeli weydo in ay codkooda ku soo duubaan telefoonnadooda oo ay noo soo diraan balse doonaysa inay barnaamijka ka qayb galaan waxa ay noo soo diri karaan nambarka telefoonka lagala hadli karo annaga ayaa ka duubayna waxaanaynu caawa ku bilaabaynaa nin magaciisa ku soo gaabiyey master wadani walaal ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington master wadaniyow ee magaca aad jeceshay barnaamijka inaad kaga qayb qaadatid ugu horeyn magaca wadan raba walaal magaca wadan heesteed jecesha inaad noo qaadid caawa adiga hadda midaa dalbatay oo jeceshaan kuu qaadaya heestaasi waa heestii maxamed saleebaan tubeec uu qaadayey allaha u naxariistee ee sanadka cusub caanka ku ahayd amaba heesaha ugu caansan soomaalida ee loogu dabaaldego sanadka cusub waxaan dhegaystayaal ka cudur daaranayaa in master wadani codkiisaasi aadka u quruxda badan aanaan sii wada dayn karin cilad dhinaca telefoonka oo codkiisaasi hoosu dhac ku keenay daraaddeed aan idiin kala baxo master wadani iyo beydka labaad ee heestaasi sanad weliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadimalayey waa laga helaayo hadhow lagu xusuustaa kii noo hagaagee noqon loo hanwen yahay balada ku sii daa hay waan ku haybinayhiino ilaahay ha ka dhigo adna hogal da'aysiyo abindhalad barwaaqiyo dhibxa la harsan dooniyo cawo lagu heshii dhibxa la harsan dooniyo cawo lagu heshii kii noo hagaagi noqon loo hawiyey kii noo hagaagi noqon loo hawiyey noqon loo hawiyey mahadsanid master wadaniyow adiga iyo dhammaanba dhegaystayaasha caweyska washington waxaanu idinku dhaafaynaa heestaasi oo uu qaadayo allaha u naxariistee fanaankii weynaa maxamed saleebaan tubeec waxaanan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo sannad wacan oo wanaagsan
No hagaagin
No,